suuqyada magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ee lagagadow raashinka dalka hawgoy iyo weliba laku dareema ee koronkow kukooy raashinka wadaniga welibana sababay abaaro ku jara dalka raashinka koronkoowga laku dareemaayo welibaa ku mid ah digirta qamadigii weliba geleyda waana ku mid a ganacsatada suuqyada magaalada beledweyne ee gobolka hiiraanka gadow raashinka wadaniga iyo weliba iyo ku warbiyeenaa isbedelka kukooy qiimo la shalsiisado dalagyada dalka
ganacsatada magaalada beledweyne ku nool nana gado dalaga ka soo baxo dalkayna soomaaliya waxaan waxna dalag meelo kale waa nooga yimaadeen waxaana dalka hiiraanay nooga baxaan hadda sida biibaaradoo kale sida geleydoo kale sida sisintoo kale dalkaynay ka baxaan soomaaliya nolosha qoyska maasha allah si iyo qaraabada iyo sida hadda dadka isku kor fulaan oo qaraabada isku soo dulqaxeen oo kale aad iyo aad adantaayna uga maaraynaa ilaahay baa nimcadaa iskale waxyaalo badan oo dalkayna hadda sanadahan nooga bixina waa jiraan sida diirtoo kale oo ka baxdo jallaqsi ilaa baadiyaas dhan laga keeno sintoo kale oo haddana ayaantan sanadahan dambe unu roob ka di'in oo laga keeno dhanka shabeelle jowhar oo xigta naga soo gasho galeydoo kale iyo baybaarada dalkaynay ka baxaan baris joaarkana joaar xaggeedu naga soo galaa alxamdulilah qaymaha markii la weydiiyo kale alxamdulilah sida hadda baybaarado kale afartan iyo shan ayay mar gaartay hadda afartan loorkii hadda afartan doolar ilaa soddon iyo siddeed doolar qaymahaasaan kala gadnaa diirtoo kale hadda niyo xiliyaha sii xumaaday iyo qorracdoo sii kullaatay sagaashan iyo siddeetan ahaa jirtay hadda boqolkii beledweyne ka xirtay ma garata loorka kiiladoo kale waxaa la gadaa laba doolar jamladeedana waxa waaye hal doolar iyo siddeetan iyo hal doolar iyo toddobaatan saasaa lagu qabta haa waxaan iibiyaa galeyda masagada digirta qamadiga masirta galeyda waa laba nuuc midda etoobiya waxay naga soo dhanka etoobiya naga soo gasho waa labaatan iyo afar doolar midda naga soo gasho hiiraan ayadana waa labaatan iyo lix doolar mid digirta kiishkeedii awal waxaan ku qaadan jirnay sagaashan doolar hadda boqol doolar oo mara waxaa kaleento qamadigaoo kaleento isagana waxaan ku qaadan jirnay soddon soddon iyo kow hadda waxuu mara soddon iyo toddoba doolar waa qamadi cadde qamadiga etoobiya toban iyo toddoba toban sideed waxaa jiray hadda waxuu mara labaatan iyo sagaal doolar marka waxaa kaleento iibinaa masagada xashirsan lixdan doolar midda kale masagada kaleento lixdan waxaan kusoo qaadnaa afartan awal waxay aa jirtay afartan iyo shan afartan iyo waxay aa jirtay shan doolar hadda afartan iyo labay maraysaa marka wax yare beeraha wax yare soo goga xoogaa qayma dhac lagu arkay laakiin awal waxa waaye raajinku waa qaali mushaacido qaali waay waxaasna waxaa keenay abaarta waddanka soomaaliya ka dhacday oo keen wax kastaba waa qaaliyoobeen marka abaarta jirtay raashinku nooga qaaloobay awarsaan waa dhan alxamdulilah ayagaasaan aan ku maaray jirin haddana ayagaan weli ku maarayna alxamdulilah marka ilaaha ku mahadsan haddana waa macnaha waxaan ka mid ahay dadka gado raashinka dalka sida galleyda masagada diirta sisinta shaqadiida noocaas waay walaha qiimaha dalagu abaaro badan waa lasoo maray rooblaan badan waa jirtaa sida ogsoon tahayba hadda alxamdulilah si ayaan hore ahayn hadda waa ka fiicannahay kiishka galeyda mar wuxuu gaaray soddon iyo siddeed doolar masigidu mare waxay gaartay afartan iyo siddeed doolar diirta hadda nagu kacsan masigada hadda waa alxamdulilah waxbaa soo waa soo jabtay sisinta kiiladii laba doolar mar haysaa iyo diirta hadda dalagga ugu qaalisan